xabad joojin ayaa la kala dhex dhigay laba maleeshiya beeleed oo maalmahanba ku dagaalamayay gudaha magaalada beledweyne dagaalkani wuxuu sababay dhibashada inta ka badan toban qof haddaba qaar ka mida beelaha degan magaaladaasi iyo ciidamada jabuuti ee amisom ka tirsan ayaa ku guulaystay inay labada dhinac xabad joojintaasi dhex dhigaan wariyaha v o eda ee beledweyne ayaa arrimahaasi ka waraystay guddoomiyaha degmada beledweyne maxalin macalin adhaade maxamed macalin cismaan kalaafow
waa la kala qaada hadda ciidamada dadaal dheeraad ah oo ay la sameeyey beelaha reer hiiraan ay sameeyeen gaar ahaan dadka hadda ku howlan hawshaasi waa maamulka gobolka ikan degmada iyo hiil walaale ciidamada jabuuti iyo muxuu ahay qolada la yidhaahdo beesha makana oo ciidankooda ayaa la dhex dhigay ayagaa hadda hawshaas ku jiro ciidamadii labada beelood waa la kala qaaday shir ayaa loo fadhiyaa odayaashii labada beelood dhexdhexaadina ay ka yihiin beesha makana waxaa barbar socda dadaal kaloo maamulka iyo ciidamada jabuuti saraakiishooda ay wadaano mar dhow waxaan rajaynaynaa inay gacmaha isa saari doonaan oo isa salaami doonaan wixii dhex mareen ay dib uu qoomamay doonaan haddii ilahay raalli ka dhigo guddoomiye waa markii saddexaad oo magaalada beledweyne ay labadan beelood maleeshiyaadkooda ku dagaalamayaan marka waa sanadkan aanu ku jirno maxay tahay ogaanta sababta mar walba dagaalka soo celinaysa ma wax heshiisoo hore laga gaaray miyaanan jirin ma arrimo kaloo laysku haysto oo aan fahmi karnaa jiro maxay tahay waxa soo celcelinaya waxaana wada ognahay dhammaan reer hiiraan in markii saddexaad ay tahay dagaalkan uu qarxayo guulo fara badana laga gaaray loona kala qaaday boqol halaadood soomaalida u taqaana habeedley loo kala qaaday culamaa u diinka gobolka hiiraan ay u kala qaadeen labada dhinacna ay raalli ku noqdeen intii ayada dhafteeda laga shaqaynaayo oo hawshaas ay wadaan raallina ay ku wada yihiinaan dagaal u qarxay kian u dambeeyey waa kaas hadda aan ka hadlayno oo qaraxiisa marka uu dhacay wallaahi xusaano arrintaani hadda man dhehayno arrin siyaasadeed waaye laakiin mar walbaba dadka dagaalamaayo lug kuma laha siyaasiyiin waa arrimo dhaqan iyo muxuu ahay indhakakacyo oo marmar dhax ka kaco arrimahaasi goobaha lagu dagaalamaya waa uu nasiib daran dadka dagaalamayo dadkooda in biyaha ay dhex jiifaan ayagana xabad isku ridaa waa nasiib darro kaleento oo ayada aan la yaabnay waa mahadsan tahay guddoomiye dagaalada inta ay socdeen waxaa la leeyahay waxaa laysu adeegsaday hub culus oo qaar baabuurta qoryaha saaran ay ka mid yihiin marka dalkana waxaa ka jirta dowlad inta beelaha ay hub samaysanayeen oo sidaa dhibaato intaa leeg ay isu geysanayeen maxaa ku dhacay kaalintii dowladda qabaa'ilada waa iska gadanayaan oo muxuu ahay nin walbo hanti uu ilaahay iska siiyo iskaga gataa dagaalkana waxaa lagu ridaayay dawmishaarka qoryaha la yidhaha loo yaqaano dhishiikaha seeka u nin walba wixii uu haysto ayaa laisku ridaayay dadka goobo badan ama marar badan ay waxay iskuday ku sameeyaan in ay leeyihiin hubkaani waa mid ani aan leeh waaye ma ma aha mid ay dowladda ay leedahay waxna ku dhiba mahay naftaydaan ku ilaashanaa waxyaabahaasaan ku qabsanaa waxaad arkaysaan waxaa markii dambe ugu dambaysay inaan dadkii lagu gumaado oo dhibaato farban ku dhacdo oo kuwa dagaalamaya ma ahan kuwa kaleento ilaa dhowr iyo labaatan qof dhaawac iyo dhimasho ay gaarsiiyaan xaafadaha ay ku dagaalamayaan maahan xaafadaha kale ciidamada dowladda soomaaliya oo guutada tobanaad beledweyne iskuday fara badan ayay ku sameeyeen arrintaasi saraakiil sarsar ayaa ugu dhintay ciidamo kale ayaa ugu dhimatay arrintaas arrin ciidamada militariga weyn ayay noqotay waxaan mar labaad aan ugu baaqayaa walaalaha reer hiiraan oo hadda ka bannaan dagaalka in ayagana gurmud kale ay sameeyaan ogaas ogaas xasan ogaas khaliif ogaas roobla baaq fara badan ayuu jeediyey baaqiisa in inta badan waa la dhegaystay waxaan rajaynaa isagana inuu gugul nabadeed u dhigi doono haddii ilahay raalli ka dhigo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cusmaan wuxuu ugu waramayey magaaladaasi beledweyne wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane